doonay inaan dhowr erey ka ilaado in badan baa laga hadlay aan soo kaabiyo idinkuna kulley waad googeysaane aanu idinku dheeraan waxa weeyaan shirkan innaga iyo soomaaliya ee aynu tagno ee sida xun u bilaabmay ee aan waxba ka soo bixin ee iyagu goor walba dafiraan ay diidaan ay dib u dhigaan ee inaguna aynu daba cararay oo iyada yaable waxa weeyaan innaga iyo soomaaliya aynu inagoo jidbaysan baynu lixdankii muxuu ahaa aynu isku darsannay innagaa ugu horreynay dowladnimada waa layna ictiraafay dowlado badan baa ina ictiraafay markaa jidbadii soomaali weyntii baynu dabeetana muxuu ahaa aynu ku gallay soomaaliya berigaa oo aynu isku cusbayn niman dhallinyaraatiina malaha taariikhda hore lama socotaane waxaynu aqbalnay oo dowladnimo isku darkii ku suuroobay in caasimaddu xamar ahaato madaxweynuhu iyaga ahaado prime ministerku iyaga ahaado wasiirulkhaarijuhu iyaga ahaado wasiirka finansku iyaga ahaado wasiirka daakhiligu iyaga ahaado labada kumaandeer ee ciidamada booliiska iyo militeriguna iyaga ahaadaan waxaasoo kale miyaad aragtay waxaa layna yidhi soomaali qaldaan iminkana waxooba muxuu ahaa xaggooda gobol yar war kamida uun muxuu ahaa goboladan ayaa muxuu ahaa ay ku xisaabtamaan halkay arrintu ka murgactay waxay ahayd shirkii london lagu qabtay u horreeyey golaha wasiirada ayaa la keenay shirkaa in la tago khamiistii khamiis baanu ka hadalnay waxaa la isku wada raacay inaan shirkaa la tegin khamiistii dambe ayaa wasiirul khaarijiheenu ka yimid xaggaas oo ingiriiska iyo dabeetana wuxuu keenay war cusub oo wuxuu yidhi meel gaaraa layna fadhiisinayaa dowladahan ka soo qaybgalayaynu ka mid nahay kaarbid baa laynoo dhigayaa yani wax ka duwan baynu nahay gobolladan soomaaliya la heshiisiinaya isu imimanaysa anig iyo assistant minister muxuu ahaa caafimaadka ayaa ayaa diidnay labadayaa taa ka footeynay haddaan anigu sidaan u fakerayey wax ka ilaah shirka la isugu yeedhay gobolladii soomaaliya kolkaa tagto ee kala caraysnaayo isdiidanaa iyaguba kolkaa tagto gobol soomaaliya ka mida oo kuwa cadhoonaya ka mida uun baa laga soo qaaday sidaasinasan ku diidaynay bay muxuu ahaa ahayd dabeetana ilaa maalintaa waxaynu ahayn gobol soomaaliya ka mida ayaynu ahayn intii ixtiraamka inoo haysay dowladaha ahayd war la socotaan etoobiya heerkay gaadhay inay tidi haddii lagu soo duulo waanu muxuu ahaa waanu la dagaalgelayna aad bay inoo soo dhoweyn jireen ingiriisku sidaa ma ahayn laakiin qolo walba waxay ku nasra jabtay kolkii inaga cilinkeedii la saari waayo ee ay noqotay kolkii ay shirayaanba iyagoo hadda gobol gobol u shiray oo iyaga la dhexdhexaadinay inaynu inana ka qayb galno kolkii ay noqotay ayaa qolo walba cangufteedii iska liqday way dabeetana kun iyagunbaa iyar nurnuurmaye boosadku ka dhaba maaha mala kolkaa horta dadkii inoo soo dhowdhowaa saasay ku fogaaneen kolkaa halkaa la marayo waxaa soo baxday dabeetana inaynu la tegey muxuu ahaa kii terkiga oo laga soo guuriya xagga ingiriiska tarkigu waa dowlad islaama oo aan ogolayn in la kala baxbaxo oo iyaduba qaar adoonsata dadkeeda kurdiska iyo muxuuha oo kala go-lala soo qaadi karin dabeetana halkaasaa ay haddana arrinkeenii muxuuha u leexatay ingiriiska iyo xaggii way kasoo leexatay dabeetana halkaasay tagtay dabeetana waxaa laleeyahay maxaad ku heshiinaysaan in idinku dhex galaaye aad ku raali noqonaysaane nuulaa isku soo noqoshadii waxaa ku xidhan shuruudaha nooca iyo nooca iyo noocaas shir waloo aynu tagno inkastoo la kala saxeexday inaan wixii kala fogeynaya wada hadallada aan qolada muxuu ahaa ku hado iyagoo kolkay ka yimaadaanba dadkooda runtay u sheegaan waxay yidhaahdaan muxuu ah waxaanu shirkan ka doonaynaa waa midniman baanu soo celinay kolkaasii u dambeysay markaad eegto xasan sheekh wuxuu yidhi tan maalintii dhaweytii ka horreysay wuxuu yidhi shir balle geli mayno somalilan ilaa ay ka noqonayaan gooni isu taaga kolkaas su-aashu waxay tahay watan haddana laysu tegayee ma isagaa ra'yigiisii bedelay mise inagaa gooni isu taagii ka noqonay ani dadkii waxba looma sheego oo lama lahaa waxaasaanu ku wada hadlay waxaasaanu odhanaynaa korka horena wax waro oo talo lasii qaataana ma jirto korka dambena talo laga warramaa sida runtaa ma jirto dabeetana waxa weeyaan markaa ma inagaa ka noqonay goonisutaagii oo shirkii dabeetana saasay ku aqbashay soomaaliya mise iyagaa sidii wax ka bedelay la yimi dadkan warbuu u baahanya oo kolkaas iminka caawa muxuu ahaa waa la idi weydiinaya waa la daawanaya waxa weeyaan yaa isbedelay bay su-aashu noqonaysa ille halkaasii taagnaayeen markii hore kolkaas dabeete waxa weeyaan muddadaa aynu shirarkaa ku jiray nuqsaan weyn baa inaga gaadhay sida runtaa waxay ku faanaan way yidhaahdaan kolkay ka yimaadaan dowlado badan baanu aragnay waxaad moodaa haddaynan soomaaliya la socon inaan la arkayn oo iyagoo sidoodaba u socdaba inaan la arkayn maalintaa taa ugu horeysay shirka waxaa la yidhi makunteynadu weynu ku jiri waa inaynu caalamka u tagin caalamku wuxuu weydiinaa runta laynaga waayo meesha maxaa maxaa maxaa helay dabeetana waxaa soo bixi lahayd berigii horena iyagaa ku darsaday iminkana way ka goosteen saasayna shirkii uga soo qeybgay taasaa ka miisaan weynaan lahayd in dadku shaki galo oo la yidhaahdo soomaalidoona wada shiro isagoo soomaali bay wada yihiin oo waxa weeyaan waa isku muxuuha oo waa isdiid un baa jirte wax kala go-i ma jiro way cadaa jirta laakiin waana la xumeeyey dabeetana sidii xaal iyo wax loo siisiin lahaa ama looga wada hadli lahaa waxa la leeyahay maxaad isugu dhimanaysaan ee aad raalli ku tihiin socodkeena socodkan waa intaa kolkaa dabeeta waxa weeyaan faa'iide ah ah faa'iide ah oo shirkaa ka soo baxay iyo waxaynu filaynaa inuu ka soo baxo midna ma jiro innagu waxaynu taagannahay soomaaliya haddii dowladdeena kala hadlay dadweynaheenu wuxuu taagan yahay soomaaliya dowladdu maaha un trustshipkii baa lagu celiyey unison baa ilaalisa waxaa muxuu ahaa unka ninka joogaa ayaa taada siiyo kulmadu siday u yeelayaan iyo waxay qabanayaan u dhigteedgaleeya kolkaa dawlad muctarifa oo muxuu ahaa talale maaha sida runtaa laakiin un-ka in lawada hoos tago soomaaligu eedabsan weyday oo shabaab bay yeelato bidcadbadeed bay yeelato rabshadeedii habadatee sidee soomaalinta la isugu keeno dabeetana bal dowladnimo dib loogu soo loogu soo dabaalada ayaa xaalkoodii kolkaa intii inagaynu laafuraydno halkaasay muxuuhaa ayay ku hay kolka annagu waxaanu qabnaa shirkaasi waynu ku ceebownay waynu ku ceebaysannahay madaxuma ay noogu jirta foorxuma ay noogu jirta hayladii dalkaa ku luntay waxa weeyaan shirkaasi shir faa'iidale ma aha inaynu idhaa soomaaliya waan ka goosanay waxaan u malaynayaa wax loo yarhi inaanu sii raacin kolkay shirka tegayaan oo ay xitaa sharciga weydiiyaan inay distoor qaataan u malayno waxaa laydhaha beritaa diyaaradda baxaysaa saa dambe baxaysaa berita diyaargarowda doodan diyaardan maxaynu la tagnaaba xitaa meesha muxuu ile waa iyadu waa tale kuma kuma jirto kolkaa waxa weeyaan waxaa soomaaliya baabiiye berigii hore ee dowladnimadoodii iyo wuxuu u suuroobi weyn shirarkii lagu casumi jiray hudheeladii waaweynaa ee dabeetana kolkay ka soo baxaan mid odhan jireen keena dambe halkee lagu shiraya imika inagu waxaanu taagannahay wadahadalkeena dambe halkuu noqonay waxaad mooda inaynu dibaddii u xiisoonayno iyo hudheelada waaweynee muxuu ahaa lagu degay kolkaa annagu waxaanu qabnaa sidani waa foolxumo qarannimadii soomalilanna waa la baabi'iyey waxay yidhaahdaan kama noqonayno muxuu ahaa gooni isutaagii laakiin ficilkeedii de hal ah ficilkeedii lama arkaye ficilkeedii hal ah an waxaanu leenahay anoo soo gaabinaya waxaan leenahay dawladdu ha ka noqoto oo wadahadalkan ha iska dayso oo tarkigan la tegayay ean ogoleynba in dawladba kala godan isagoo qaar adoonsanaya tegidiisa ha iska daay dhaqaalaynu ka helaynaa way ku odhanayaanoo adduunkiibaa waxayna siinay war intaynaba haddaan hagaajisano waa inugu filaanahay kolkaa waxa weeyaan aynu isu xisaabtanno oo aynu ka baxno habal iminka un-nkaas hay-adaha un-nka ee jooga waxay ku joogaan magaca soomaaliya somalilan kuma joogaan waxay ahayd in horta iyaga laga bilaabo naga baxa wixii soomaaliya magaceeda ku joogo innaga somalilan baana naydhahay somalilanteeda ku joogo haddaydan ku joogayn naga tag way kuusay kordhin lahaayeno way ku muxuuha iyagayda nagu jirtaayo mushaarka ay qaadanayaan iyo meesha ay ku qaadanayaan bay doonayaan kolka caqliga ma gasho inaan dhanna ka nidhaahno ingiriis oo naictiraaf haddaan misaal usoo qaato hay-adaha kaa socdaana soomaaliya magaceeda ha ku joogeen waa waxaan isqabanayn kolkaa waxa weeyaan waxay ahayd inay ka bilaabaan hay-adaha joogo wixii aan somalilan ogolaynoo naga baxa kolkaasaa la garan lahaa inaynu arrin ka daacadnahay boosadka iyo goonisitaaga inaynu ka daacadnahay kolkaa dawladaheenni tan iyo tii ku horreysayba kolkaas waxay ku odhanayaan dhaqaala inaga soo gelin dhaqaalaheenni waynu urursan garan la-aan rasidulayn dhaqaala inaga soo gelin kolkaa waxa weeyaan dhaqaalaheenni wuu nagu filan yahay waxa weeyaan dakligeenna intaynu urursannaaba yar in laazami iyagoo waxaynu urursannaa muxuu ahaa afar iyo toban fifteen percent waynu urursannaa eighty five percent baynaan urursan inaynu taa usoo urursanna innagoon cashuurba kordhin bay kolkaa waxa weeyaan ha ka bilaabeen hadday dab ka tahay gooriyusutaagu in waxa lagu joogaa dalkeena ay noqoto magaca somalilan kolkaasaynu aamini oonu rumaysani oo waxay ku hadlayaan aynu odhan doonaa waxbaa ku jiro oo wax ka soo qaadaya intay saxaafaddu sidaa tahay ee ingiriis dhanna ka leeyihiin hay-addan hor noogu joogta muxuuha magaca soomaaliya marna ay leeyihiin ingiriiskaanu sidan ku nib waxaanma soconaysee waxaan leenahay waxa aanu arkayna ka bilaabo dadweynuhu arkayo hay-addii aan somalilan ku joogayn iyo waraaqda ay qorayaan ee soomaaliya ay magaceynii ku sheegayaan kolkaa taa ka baxdana ayaanu idin rumaysan wasalaamu calaykum waraxmatullahi